bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa qodobada wararkaan idiin hayna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo noqday ada warbaahinta madaxa bannaan oo ka soo horjeestay go'aankii dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka madaxweynaha hirshabeelle ee wafdi uu hogaaminaya oo maanta gaaray magaalo xeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay war ka soo saartay shan iyo toban tahriibayaal ah oo dil foolxun loogu geystay gudaha dalka liibiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad wararkeenna caawa ku dhegaysan doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo safar ugu maqnaa dalka uganda ayaa dalka dib ugu soo noqday waxaana uu intuu ku sugnaa dalka uganda kulamo lasoo qaatay madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda dalkaas safarka madaxweynaha ee dalka uganda uu ku tegay ayaa waxa uu uga qeybgalayay munaasabad loogu dabaaldegayay markii uu xornimada qaatay dalka uganda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale madaxweynaha uganda kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii markaasi dowladda uganda ay usii garab istaagsanaan lahayd dowladda soomaaliya uganda waxaa kumanaan ciidan oo ka tirsan midooda afrika ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo gacan ka siiya dowladda federaalka la dagaalanka al-shabaab ururada warbaahinta ee madaxa bannaan ayaa kasoo horjeestay go-aankii dhowaan kasoo baxay dowladda federaalka ee la xiriiray in warbaahintu aynan baahin karin wararka iyo macluumaadka al-shabaab mahad nuura axmed ayaa ka waramaya
kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho hogaanka ururka saxaafadda soomaaliya oo kale ah s j s sooma fasaj iyo simha waxay uga soo horjeesteen go-aankii kasoo baxay sabdidii lasoo dhaafay wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya oo lagu joojiyay baahinta wararka la xidhiira al-shabaab war-saxaafadeedka ay soo saareen s j s sooma fasaj iyo sidoo kale simha waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid a wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho waxaana lagu sheegay in go-aankii kasoo baxay wasaaradda warfaafintu yahay mid sharci darra ah laguna degdegay xoghayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j s cabdalle axmed muumin ayaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedka ay ku sheegeen wasaaradda warfaafinta in ay keligeed gaarto go-aan lagalana tashan ururada saxaafadda islamarkaanu yahay mid sharci darra ah oo xadadaya xorriyadda iyo hadalka tan saxaafadda soomaaliya siduu hadalkuu dhigay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dowladdu soo saartay sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamilayda warbaahinta soomaaliyeed waxaanan ka walacsannahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xorriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan marka ugu horraysa wareegtada dawladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xanibaad la xanibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xora u tebiyaan howlgallada socdo ee ka dhanka ah al-shabaab waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xidhiira howlgallada amni ee jira tusaale ahaan kadib markii sabtidii wasaaraddu ay soo saartay warkaas waxaa arrintaas horseedday in hay-ado warbaahineed oo annagu aan diiwaan gelinnay qaarkood lagu qasbay inay ka saaraan warbaahintooda falcelintii al-shabaab ka soo baxday ee amarka dawladdu ay uga jawaabayeen dhowr weriye oo nala soo xidhiirayna waxay noo sheegeen inay awoodi waayeen in xogtii ay hayeen ay la wadaagaan bulshada cabsi ay ka qabaan dawladda inay ka aargudato darteed amarka xayiraadda ah wuxuu ahaa mid jumlo ah oo lagu soo rogay xarumaha warbaahinta iyo baraha bulshada ee faafinta wararka la xidhiila al-shabaab arrintaasoo ah mid walwal leh oona ku salaysan is-hortaag xayiraadda isdhaafsiga aragtida saliimka ah tusaale ahaan markii amarka dawladdu uu soo baxay waxaa ku jirtay war dhahaya in la xidhayo aaladda telegram oo aan ognahay inay tahay madal farriimaha ay isku dhaafsadaan dad badan oo soomaali ay ku jirto macluumaadkana ku kala qaataan haddaba xidhitaanka guud ee aaladda telegaraamka keliya kuma koobna inay saamayso dadweynaha soomaaliyeed ee xagga helista xogta sidoo kale waxay su'aal gelinaysaa ujeeddada ay damacsan tahay wasaaradda warfaafinta ee federaalka ee ku aadan xanibaadaha noocan oo kale ah iyo danta ay ka leedahay waxaan ka walacsannahay in amarkan cusub loo adeegsan doono in lagu aamusiyo dhaliisha laga sheego dawladda iyo dhaliisha laga sheego ciidamadeeda amniga iyo maleeshiyaadka la socda taas oo loo jeedinaayo ama laga soo saarayo warbaahinta lagana yaabo inay qoraan saxafiyiinta difaacayaasha xuquuqda aadanaha cilmibaarayaasha iyo dadka kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga inay ka hadlaan laga yaabo waxaan ka walacsannahay amarka cusub inuu durbo abuuray sida aad og tihiin idinkaba badankiin walaa cabni iyadoo amarka ay saxafiyiintu iyo hay-adaha warbaahinta ay ku soo rogtay dowladda federaalka durba ay keenay uu abuuray amni darro iyo cabsi sababtuna waxay tahay markii al-shabaab laftirkooda axaddii ay soo saareen hanjabaad kale oo ka dhana saxufiyiinta iyo hay-adaha u hoggaansama amarka dawladda waxaa inoo muuqata in lagu ciyaaraayo oo lagu dheeldheelaayo amniga iyo badqabka saxafiyiinta soomaaliyeed oo aan ognahay inay gawaari bulled buruufna ku jirin ilaalana aysan haysan magaaladan iyo waddanka meel kasta oo ka mid ahna ay ku nool yihiin qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka federaalka wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda fikirka qodobka soddon iyo labaad wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda helista xogta qodobka soddon iyo siddeedaadna wuxuu barreebayaa xadidaad in lagu soo rogo xuquuqaha asaasiga oo ay ku jirto xuquuqda la yidhaahdo xuquuqda helista macluumaadka sidaa darteed waxaan u aragnaa go'aanka wasaaradda warfaafinta inuusan ku fadhin tiirar sharci uuna baal marsan yahay shuruucda dalka
qaramada midoobey ayaa war ka soo saartay shan iyo toban tahriibayaal ah oo dil foolxun loogu geystay gudaha dalka liibiya howlgalka qaramada midoobey ee dalka liibiya ayaa axaddii waxa uu cambaareeyey dilkii ugu foosha xumaa ee loo geystay shan iyo toban tahriibayaal ah kaasoo ka dhacay meel u dhow xeebta magaalada sabraata ee dalka liibiya waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyaan dilkaasi kooxaha muqallasiinta ama dallaaliinta ah ee wax tahriibiya waxaana qaramada midoobe ay dalbatay in kooxaha falkaasi ka dambeeyay cadaaladda la hor keeno islamarkaana la marsiyo wixii ay muteystaan midadkan ayaa subaxnimadii jimcada laga helay meel xeeb ah waxaana intooda badan ay ku dhinteen dooni gubatay sida ay sheegeen howlgalka qaramada midoobe ee liibiya iyo bisha cas ee dalkaasi ka howlgala qoraal ka soo baxay qaramada midoobe ayaa lagu yidhi iyada oo weli lagu mashquulsan yahay in la ogaado xaaladda dhabta ah ayaa haddana wararka hordhaca ahi waxa ay sheegayaan in dilkan uu ka dhashay isku dhac dhex maray kooxaha tahriibiya dadka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay qaramada midoobe oo lagu faafiyey warbaahinta wararka qaar waxa ay sheegayaan in tahriibayaashan oo shan iyo toban gaaraya ay toddoba ka mida yihiin soomaali inkastoo qaramada midoobe aynan xaqiijin jinsiyadda ama dhalashada rasmiga ah ee dadkaasi ay kasoo jeedaan waxay ku boorisay mas-uuliyiinta dalka liibiya in ay si deg dega u bilaabaan baaritaano madax bannaan oo daahfuran si cadaaladda loo hor keeno dembiilayaashii lugta ku lahaa falkaasi foosha xun ee lagu dhibaateeyey muhaajiriinta magangelyo doonka liibiya ayaa ah marin muhiim ah oo si qarsoodiya dadku ay uga tahriibaan si ay ugu sii gudbaan qaaradda yurub iyagoo liibiya u mara dalka talyaaniga halkaas oo ay si toosa uga sii baxaan si ay usii gaaraan waddamada kale ee qaaradda yurub guud ahaan wararkeennii caawa ayaan intaas ku gabagabeyneynaa dhegaystayaal ciddii wararkeennan aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga relia dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel